waxaa sanadahan dambe soo kordhaya haweenka doonaya in ay siyaasadda qayb ka noqdaan iyo rajada ay ka qabaan halka ay gaarsiisan tahay in kuraasta ay kula tartamaan ragga inkastoo ay jirto caqabado joogta oo ay la kulmaan midaas oo kaga imaada markii ay odayaasha ay soo xulayaan inay inta badan doortaan ragga haweenkan ay u suurtagelin in xuquuqdii siyaasadda ay ku lahaayeen in ay helaan safiyo maxamed qaasim oo ka mid ah ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa hoosta ka xariiqday in haweenka ay la kulmaan caqabado adag oo kaga yimaada dhanka soo xulista midaas oo ay ku sheegtay in ragga loogu kalsooni badan yahay haweenka balse haatan ay sameyn doonaan kulamo looga hadlayo arrimahaasi caqabadaha maalin kasta hortaagan haweenka waxa inta badan waa hooyadii haweenkii raggiia horboodaayo oday dhaqameedkiia horboodaayo oday dhaqameedkii ma ogola in haweenku ay wax helaan inta badan ma ogolin haweenka waxba uma ogolin ayay leeyihiin gabadhan iyo wiilkan markay isla tagaan odagii nabadoonkuu ahaa markay u tagaan nabadoonka wuxuu leeyahay wiilkaana waxuu ogolahay maahana adiga haweenaad tahay gurigaada tag ee joog waxaas waa ka gudubnay waana ka gudbi doonaa sida aan hadda aan rajaynayno waxaan rabnaa annaga inaan wadatashi iyo kulano tiro badan ah inaan samaysano oo haweenka ay ku kulmaan meel walba ay joogaan kuwa gobol isla jooga stateki state waxay ah federaal ha noqoto waxaan jecelnahay inaan isu imaanno shir yeelanno ka gudubno waxaas lacag ma haysatiin iyo dhaqaalo ma laha iyo haweenka dhaqaalo ma haysto inaan ka gudubno oo aan la sinaano siday wiilka wax u bartay oo ragga wax u barta haweenkana u bartay haweenka qaar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in laga maarmaan ay tahay boqolkiiba soddon qoondada haweenka in lagu dhammaystiro tirada haatan ka maqan golaha sharci-dejinta hirshabeelle midaas oo haween badan u sahlaysa inay ka mid noqdaan siyaasadda dalka